haatan magaalada london muddo toddobaada waxaa dalka britain ka dhacayay kulayl aad u daran oo keenay in dad tiradooda ay ku dhowdahay siddeed boqol qof ay ku dhintaan muddo sagaal maalmooda kulaylkan ayaa kii ugu daraa sanooyin dhowra waxa ahaan haddaba khadka telefoonka kula xiriiray cabdicasiis cali ibraahim oo ka mid a soomaalida degan magaalada london waxaana wax ka weydiiyey heerkulkan sarreeya iyo khasaaraha ka dhashay
sandheere aada iyo aada ayaad umahadsan tahay magaalada london iyo guud ahaan dalka ingiriiska maalmihii lasoo dhaafay waxaa ka jiray kulayl xaddaaf ah waxayna laamaha warbaahinta ka warramayeen in kulaylkaasi uu sababay geerida tiro dad dhalashadoodu ay tahay ingiriis dhinaca kale laamaha u qaabilsan saadaasha hawada ama cimilada dalkan ingiriiska waxay ka dhigayeen kulaylka jira dartiis inay dhici karto dab ka dhasha duurka ama kaymaha ama goobaha inta badan aadanaha la sheego inay mas-uuliyadoodu leeyihiin dabka ka dhasha waan gartay marka waxaad sheegtay inay dhimasha jirto tirada ma xuseen warbaahintu baaritaano ay wadajir u sameeyeen wargeyska the times iyo london school of hygiene and tropical medicine sheegayaan in sagaalkii maalmood ee lasoo dhaafay kulaylkii jiray ay geeriyoodeen dad tiradooda lagu sheegay inta u dhaxaysa shan boqol iyo afartan ilaa toddoba boqol iyo lixdan ruux deegaanka loo yaqaano england oo keliya waan gartay marka da-da ma la sheegay warbaahintu ma kala xustay dadka dhintay cidda ay u badan yihiin dadka geeriyooday waxaa ugu badan dadka da-doodu ay ka sarreyso shan iyo toddobaatan jir sida ay warinayaan laamaha warbaahinta gaar ahaan wakaaladda wararka ee reuters waaye haddaynu ka hadalno isbarbardhig aynu ku samayno sanadkan kuleylka jira iyo sanadihii hore dalka england inagoo ogeyn in bilo ka horna waddamo ka mida yurubta ay daadad fara badani ka jireen bal haddaad isu barbardhigtid heerkulka sanadkan iyo sanadihii ka horreeyey dalka england gudihiisa dalka britain ama ingiriiska wuxuu toddobaadkan ahaa toddobaadkii ugu kululaa gaar ahaan maalinnimadii arbacada ahayd ee toddobaadkan taas oo cabirka dhinaca cimilada uu ahaa siddeetan iyo sagaal dhibic sagaal fahrenheit waxayna hay-adda britain's national weather sheegtay in ay jirto khatar ka iman karta dab ka dhasha kaymaha iyada oo hadalhaynta toddobaadka sida ay laamuhu sheegayaan ay ahayd kulaylkii ugu darnaa ee toddobadii sannadood ee lasoo dhaafay soo mara dalkan ingiriiska waan gartay marka haddaad soomaalida tihiin gaar ahaan adigu markaad dibadda u baaxday maxaad aragtay ma jirtaa in aad joojiseen waxyaaba aad samayn lahaydeen hadday noqon lahayd carruur iskuul la geynayo hadday noqon lahayd waxyaabo kalood samayn lahaydeen waxyaabaha aasaasiga u ah nolosha aadanaha gaar ahaan iskuulaadka dhinaca waxbarashada ee ardaydu ay tagaan iyo shaqooyinkii caadi ayay uga socdeen dalkan ingiriiska wax u istaagay ma jirin intaan anigu ka warqabo qasab ayayna nagu ahayd runtii ciddii awoodi kartaa waxaa inta badan gaadiidka gaarka loo leeyahay laga isticmaalayay ama ay isticmaalayeen qaboojiyaha taas oo aan isleeyahay waxay qeyb ka ahayd dadka qaar inay u fududaato istegista iyo kasoo noqoshada shaqooyinkii la qaban jiray maalmaha caadiga ah ee toddobaadka waan gartay waxaa jira cabdicasiis doodo odhanaya in isbeddelka cimilada amaba climate changeka waxaan hadda la yidhaahdo ka dhashay qiiqan faraha badan lagu sii daynayo hawada sare in laga yaabo inay mas-uul ka tahay waxyaabahan inkastoo doodu ayna weli fadhiyin oo laysku haysto oo aan la go-aamin in qiiqan hawada loo diraya uu yahay isagu keenaya isbeddeladan ku yimid cimilada hadday noqon lahayd daadadkan yurub ka dhacayay amaba kuleylkan iminka ka jira waddamo ay britain ka mid tahay haddaad eegtay warbaahinta iyo meelahaas doodaasi maxay ka odhanayaan dadka reer britain
sandheere adigoo aada iyo aada u mahadsan anigu kama mid yihi dadka ku takhasusay ama cilmiga dhinaca cimilada aqoonta gaarka u leh laakiin dadka bartay iyo hay-adaha arrimahaas iyagaa shaqada ku leh waxay sheegayaan inay qeyb ka yihiin isbedelka cimilada adduunka gaar ahaan qiiqa faraha badan ee hawada warshadaha ay usii daayaan iyo gaadiidka laftoodu dalalka ay ku jirto ingiriiska laga isticmaalo waxyeelo inteeda la eg ayaa la sheegayaa in ay leedahay ama ay qeyb ka tahay isbedelka dhinaca cimilada adduunka kaasi waxa uu dhegeystayaalaha cabdicasiis cali ibraahim oo ka mid a soomaalida ku dhaqan magaalada london ee dalka britain igana warramayay hiid aad u daran aan idhaahdee kulayl aad u daran oo toddobaadyadin ka socday dalkaasi britain